your touch shattered me like
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ciid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin ciid ah saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa sidoo kale maalin jimco ah koob iyo labaatanka bisha abriil sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ciid ahna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijyo ka hadlaya munaasabadda ciidda iyo sida looga kala ciiday muqdisho iyo jabuuti mida maanta waa maalin aan laga sheekey karin oo bulshada oo maalin keliya isku imaado
intee ka soo iibda soo maxaa degmada hodan degmada hodol Hmm.
halka waran noo sharax ciidda say ahayd sida laiskugu soo baxay horta ciidda wax la sharxma oo maaragta bulsha wajiyadaa laga garanayaa
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida ciid wanaagsan dhegaystayaal muslimiinta dunida ayaa maanta u dabaaldegaya munaasabadda ciidulfitriga kadib markii ay soo dhammaysteen sagaal iyo labaatan maalin oo ay soomeen bisha barakaysan ee ramadaan dalka sacuudiga uu ku yaalo xarameynka shariifeynka ayaa xalay ku dhawaaqay inay ciidda maanta tahay dalalka geeska afrika oo ugu horeysa soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha maanta sida weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidda kadib markii dowladda soomaaliya ay si rasmi ah uga dhawaaqday munaasabadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidalfitriga oo ku beegan maanta xasan sheekh maxamuud ayaa salaada ciidda kadib shacabka caasimadda ka codsaday inay amniga kala shaqeeyaan laamaha amniga ee dalka isagoo dhinaca kalena ugu baaqay inay iscafiyaan magaalooyinka hargeysa baydhabo garowe kismaayo dhuusamareeb iyo jowhar ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha maanta laga oogay salaada ciidda sidoo kale xerada ugu weyn ee qaxootiga dhadhaab oo ay ku jiraan boqolaal kun oo qaxooti soomaali ah ayaa iyagana maanta laga ciiday walow ay ugu soo gashay xilli ay jiraan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah inta badan dalalka islaamka oo ugu horeeyaan kuwa carabta iyo wadamada ku yaala qaaradda asia iyo waqooyiga afrika ayaa sidoo kale ka mid ahaa meelaha sida weyn looga ciiday maanta ciidamada rs rsf ee dalka suudaan ayaa sheegay inay ogolaadeen xabad joojin labayo toddobaatan saacadood ah taas oo la xiriirta howlaha bini-aadinimo ee ciidda muslimiinta ee ciidalfitriga magaalada caasimadda ee khartuum ayaa waxaa gelinkii hore ee jimcada maanta ah ka dhacay qaraxyo iyo duqeymo ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ciidanka iyo taliyaha guud ee ciidanka jenaraal cabdilfataax burhaan kuma uusan xusin xabad joojinta hadal horey loo duubay oo lasoo dhigay barta facebooka ee ciidanka xabad joojintu waxay ku soo beegantay ciidda barakaysan ee ciidulfitriga in la furo waddooyinka si loo daadgureeyo muwaadiniinta lana siiyo fursad ay ku salaamaan qoysaskooda ayay r s f ku tiri hadal ay soo saartay dagaalka u dhexeeya r s f iyo ciidamada suudaan ayaa qarxay sabtidii taasoo meesha ka saartay qorshihii caalamka uu taageerayay ee lagu guuri lahaa dimuqraadiyad rayd ah afar sano kadib markii xukunka laga tuuray cumar al bashiir oo ahaa oo ahaa mudaharaadyo waaweyn ama xilka looga tuuray cumar al bashiir mudaharaadyo waaweyn oo muddo socday ugu yaraan saddex boqol iyo konton qof ayaa lagu dilay loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeya labada hogaamiye ee hore isbahaysiga u ahaa xukuumaddii milatariga ee dalka haysay kuwaas oo ah keli taliyaal ciidanka burhaan iyo weliba hogaamiyaha r s f generaal maxamed xamdaan xabajoojinta ayaa imaanaysa kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres uu xalay ku baaqay in xabad joojin laga dhaqangeliyo dalka suudan si dadka ay uga baxsadaan aagga colaada oo ay ku go'doomeen tan iyo sabtidii islamarkaana ay u raadsadaan cunto dawo iyo gabaadyo dhegaystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa waa hagaag ciid wanaagsan mar kale haatanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sida magaalada muqdisho maanta looga ciiday
kulanti waxaad meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka ciidooda kaga imaanaya magaalada muqdisho maanta muqdisho waxaa laga ciiday ciidul fitriga maalintii koobaad dadkuna waxa ay isku soo baxeen wadooyinka magaalada barkhadaha waaweyn masaajidda iyo goobaha farxadda oo dadku ay ku damaashaadayaan waxaa la joogaa qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho maanta ciidda u soo baxay ninka dhallinyarada ku bilaabi doonaa magacaaga ciid wanaagsan magacay waa maxamed xasan waxaa ku dhaqanaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya balka Eh.
waran ciidda maanta sidee looga ciiday muqdisho maasha allah maalintii koowaad ee ciid ilfidriga ayaa laga ciiday muqdisho dhammaan guud ahaan soomaaliya Eh, waa jiraan dha- dad hal iyo laba oo sooman balse balse eh, badi dhammaan waa wada ciideen ilaah ku maasan waxaan ku ciidnay si nabad ah Eh, caasimadda soomaaliyana ku suganaanay waa jiraan masaajidka sbs masaajid lamid ah in saaka la gaari waayey maadaama madaxda dalka ay ku tukanayeen balse maanta waxaa waaye kulli caam eh, maadaama ciid ay tahay kulli caam antum biqeer ka waran bal farxadda dadka dhallinyarada waayeelku inkastoo dadku soo naayeen oo ciiddu de ciiddii salaada ay tahay haddana see loo ciido maadaama sagaal labaatan beri oo waajibaadkii ramadaanka aan soo gudannay maanta waa ka duwan tahay sagaal labaatankaas oo waa maalin ciidulfidr ah waxaan dhammaan dadka soomaaliyeed aan inta uu dhammaan shacabka soomaaliyeed qaraabada iyo intii aan lug ku gaari waayey waxaa inta ka leeyahay ciid wanaagsan gul camaantum bikheer
Waan gartay. waxaa la joogaa qaar ka mid a eh, gabdha yaryar qurqurux badan magaalada ciid u soo aada ciid wanaagsan ciid wanaagsan Xagee dhammaan soo ciiday waxaa kusoo ciiday masaajidka isbaahaysiga Mhm, marka waxaan inta ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed mhm.
meel kastay joogaan ciid wanaagsan xagee ka soo ciiday degmahaan warta nabadda horta nabadda way kuudhada weli kama fogin Mhm.
bal ka waran ciidda maanta farxad Mhm.
lama sheekayn karo yaad halkan ka salaamaysaa dhammaan inta muslimiinta oo soomaaliyeed hay bal qaraabadaada Hooyadii asxaabta aabbahay.
gaarka haya.
kaas
hay bal fursadaan ku siino v o ada la hadlaysaa bal hal labo saddex ay salaamaysaa
waxaan salaamayaa hooyaday macaan iyo aabee Eh, waxaan la joogaa qof kale ciid wanaagsan bal maanta see loo ciido ciid lamida maanta waa maalin aan laga sheekey karin oo bulshada oo maalin keliya isku imaado waan gartay intee ka soo ciiday soo maxaa degmada hodan degmada hodol Hmm.
bal ka waran noo sharax ciiddas ay ahayd sida lasuu soo baxay horta ciidda wax la sharxama oo maaragta bulsha wajeeda laga garanaya oo se u dhaqmayaan iyo se yihiinba ciid ciid ah maalin farxadeed oo bulshada oo dhan isku imaado waa maalin keliya oo dadka badan ay kulmaan Mhm.
oo loo dalxiisayo loo imaado qaraabo ahaan la isku imaado oo waa maalin farxadda gooni u ah dabaan waa barqo waa lasu soo baxay makaal mukarama joogtaa madaxtooyada agteedaan ku wareysanaa bal ka waran waddo dheera soo martay ii muuqato hodana ka timid Hay.
walaa wadda dheer maana soo marin hodan waa deynaa ma dibta tisla deynaa soo marka wadda dheerna ma wada xeyraan soo maray oo ma dareemaysid oo farxadda Farxaddaa taa kaa kan tan badan.
badan Waan- xaggee u socota waa labisantihiin
soo damashaad le haye iyo qaraabada le haye markaba guriga waa laga soo baxay maanta waa magaalada loo socdaa sax waan gartay oo maalin keliya oo la damaashaado ah waan gartay ciidan maxay ka duwan tahay ciiddii hore
ciidii hore wax maka duwno laakiin ciid ciid le waaye soo ciidaada lasoo dhaafaaye maxaa ciid oo wax la qalqalaaye laakiin ciidan dhalinyarada leh dhalidaas kale Haa.
adikaa labisan Hmm.
Eh, waxay ahaayeen qaar ka mid a eh, dadka muqdisho oo maanta eh, ciidda ka hadlaya ee damaashaadka eh, maalinta koowaad ee ciidulfitriga iyagoo dadku ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan oo degmooyinka gobolka banaadir ah waxa ayna inta badan dhallinyaradu ay soo hiigsanayeen ee masaajidda waaweyn uu ka mid yahay ee masjidka isbahaysiga islaamka ee masjidka cali jimcaale ee sidoo kale dadku waxay ku dukadeen barqadaha waaweyn ee magaalada muqdisho iyo goobo kale kuwaasoo dhammaantood ay ku muujiyeen bal farxadda ciidda iyo damaashaadkeeda markay timaado ka qaybgalka ee ciidda ee maalinta koowaad ee ciidulfitriga waxa ayna dadku iskugu soo baxeen ciidda iyo sida ay u ciidayeen iyadoo guud ahaan farxad ay ka muuqanayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho qaar ka mid a dadka magaalada ee maanta ciidda maalinta koowaad ayaan la joogaa ciidayey ee muqdisho ciid wanaagsan bal ka waran ciidda maanta maasha allah aad baa looga ciidayaa magaalada muqdisho farxad iyo reereen baa lagu ciidayaa alxamdulilah ilaahay baa mahadleh oo soonka soddonkiisa aan si nabada ku soo soognay maasha allah ciiddan ciid la mid ah magaalada muqdisho in dhowaad laguma arkin alxamdulilah ilaahay baa mahadleh magaalada nabadaan joognaa maasha allah waa garta bal ka waran sida dadku waddooyinka iskugu soo baxaan iyo masaajidda goobaha waaweyn dadku sida waa saakay maasha allah wallaahi bilaahi taala dadka dareenkooda lama qiyaasi karo alxamdulilah si wanaagsan baa lasugu soo baxay magaalada muqdisho masaajidada iyo waddooyinka waaweyn sida waddada maka almukarama oo halbowlaha magaalada muqdisho ah aad iyo aad baa looga ciiday alxamdulilah ilaahay baa mahadle mahaddaasna ilaahay bay u sugnaatay maasha allah
bal ka waran carruurta haweenka sidey maxay ka duwaneen sanadihii hore
alxamdulilah wallaahi maasha allah isbeddel weyn bay ka duwan yihiin sanadihii hore iyo sanadkan ciidaha ah wallaahi lama qiyaasi karo sanadkan ciidan sida ummadda sida wanaagsan ay u soo ciideen
ciid wanaagsan waxaan la joogaa nin dhallinyaro ah dadka magaalada muqdisho ka mid a ciid wanaagsan maanta ciidda ka warban maasha allah hay see looga ciido magaalada aad iyo aad boqolka boqol waa liidaysta maasha allah bal nooga sheekey codkaa fur wallaahi zaada loo iidaa maanta magaalka waa halkaacsan yahay xagiisoo ciidda adiga aniga Ah.
lambar afar lamara far Ah.
aad baan weynaysaa oo ciidaysaa aa siidaysa ciid wanaagsan walahi
wanaagsan maalintii koowaad ee ciidda ayaan ku guda jirnaa muqdishona maanta si weyn ayaa looga ciiday Ee, waxaa la joogaa mid ka mid a ee, dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho oo lagu magacaabo cali gamaadiid cali ciid wanaagsan ciid wanaagsan walala bal kuwa ciidda maanta ciidda wallaahi maanta alxamdulilah een, bishii rabadaan soddonkeedii ilaahay waa noo dhammeeyey khayrkeedana allahana siiyo si wanaagsanna waa looga iiday magaalada Waa kaa.
bal ka waran magaalada sida loo soo baxay farxadda dadka magaalada damaashaad iyo farxad iyo reenreen baa ka muuqata si wanaagsan oo qurux badanna waa looga iiday Mhm.
inta aniga aragtideeda aan arkay magaalada maada inkastoo aan dhaqdhaqaaq badan aan samayn oo aaggan aan ku jiray laakiin carruurta si fiican ay u maadaama iidayeen waddadan makaal mukaramay tahay halka ugu mashquulka badan oo aad loo socday bal sawriga sii indhaha waxay qabanayeen wallaahi indhahaygu waxay qabanayeen carruur waayeel dhallinyaro si wanaagsan u iidaya sawirro iyo iska qaadaya oo farxadi ah ka muuqato waka aad baa umadsanta cali aad baa u mahadsan
aad ayay umahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho oo maanta maalinta koowaad ee ciidulfitriga u dabaaldegayay oo aan kula kulannay qaybo kala duwan oo ka mid a magaalada muqdisho dadyowga ku nool muqdisho ayaa maanta iskugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada masaajidda waaweyn ee ku yaalla muqdisho fagaarayaasha salaada lagu oogo iyo barxadaha ku yaalla xaafadahooda dadka waxaa ka muuqata farxadda ciidda iyadoo la arkayo dhallinyaro carruur haween iyo waayeello waddooyinkay goobahaas si farxad leh salaada ugu dukanaya maanta sidoo kale waxaa mashquul ah oo laga dareemayaa goobaha loo damaashaad tago ee muqdisho ku yaal oo ganacsatadu ay diyaariyeen dadkuna ay farxad iyo damaashaad ay ku soo qaataan gaar ahaan carruurta barnaamijkii gaarka ahaa aynu ku eegaynay maalinta koowaad ee ciidulfitriga intaas ayaan ku soo koobaya waa saxaabkiin cabdiqaadir oo kale dinleenamadii
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir okey oo nala socodsiinayay sidii looga ciiday maanta magaalada muqdisho markana sidee looga ciiday jabuuti waxaa inoo haya ramadaan muuse
magaalo madaxda jabuuti iyo guud ahaan gobollada kale uu ka kooban yahay dalkan jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday iyadoo dadweynuhu ay ku oogeen salaada ciidalfidrida goobaha garoonnada bannaanka ee loogu talagalay in lagu tukado wakhtiyada ciidaha الله
madaxweynaha jibuuti ismaaciil cumar geelle ayaa salaada ciidalfidrida kula tukaday dadweynaha goobta garoonkeed degmada raasdika ee xagga waqooyi ee magaalada jibuuti madaxweynaha ayaa dhambaal hambalyada ciidda xagga warbaahinta u marsiiyey dadweynaha dhambaalkaasi oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayuu marka hore madaxweynuhu u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti iyo dadka walaalaha iyo saaxiibka ay yihiin jamhuuriyadda jabuuti ee degan dalka iyo guud ahaan dhammaan ummadaha islaamka ee ku dhaqan dunida madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu dhambaalka hambalyada ku xusay inuu si weyn u soo dhoweeyey istaageersiga iyo isku hiilinta gaarkee dadweynaha jabuuti ay muujiyeen dhexdooda wakhtigii dhowaa ee lagu guda jiray bisha barakaysan ee ramadaan ee keentay in dadka badankoodu ay iska saaraan inay u gargaaraan walaalahooda dhaqaale ahaan hayntoodu ay yar tahay iyadoo tallaabadaasi ay ka turjumayso wada noolaanshaha ku dhisan walaalnimada iyo isku xidhnaanta qaybaha kala duwan ee bulshada jamhuuriyadda jabuuti waa sida dhambaalku u qoran yahay madaxweynuhu wuxuu kaloo tilmaamay inuu si farxad leh u soo dhoweynayo qaraaradii ay qaateen wakhtiyadii lasoo dhaafay ee keenay in jamhuuriyadda jabuuti ay ka badbaado waxyeelada iyo saamaynta adage ay sababeen xiisadaha caalamiga ee soo noqnoqday ee dhibaatiyey dunida sanadadan dambe isagoo madaxweynuhu dhinac kalena tilmaamay in jamhuuriyadda jabuuti ay la wadaagto dalalka degmada xidhiidh walaalnimo oo ku dhisan iskaashiga iyo wax isdhaafsiga midhadhalka ee mar kasta ka duulaya in laga fogaado oo layska dhowro faragelinta arrimaha daakhiliga u ah dalalka dhinac kale qaar ka mida dadweynihii ka soo baxay salaada ciidda iyo kuwo kale oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna iga warramay dareenkooda farxadeed ee ciidda iibaan xasan cabdi waa layihahdaa wallaahi inkastoo dhulku iska kululaa waat weer qawaayo markaas hadda laga soo baxun buu kululaaday laakiin dadku way badnaayeen maasha allah laska wada fiicnaa waa lagu wala tukanayay buuqnu iska ahaa waan kusoo daalnay inkastoo bil kheyre tahay laakiin ajar waan ka helanaa inkastoo dee gaajadii cuntadii badneed iyo waxaan iga kala yarto caafimaad nuugeen dhammaan dadka jabuuti oo dhan iyo dadka muslimka oo dhan waxaan kaleeyahay ciid wanaagsan ilaahayna ducada naga aqbalo bilan xasan salaadii anaga ka soo baxnay maasha allah dadku way badnaayeen ciid mubaarak waynu leenahay dhammaan ummadda muslimka oo dhan sagaal iyo labaatan cishaan soomanayn maantaan cuntadii dib ku noqonaynaa waana ciid alxamdulilah rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga saddexaan cimraa cabdi jibriil baa layn dhahaa ciid mubaarak kullu caawaanta bikheer wallaahi rabadaanta marka laga caafimaad bay ahayd maasha allah haddana waxaan leenahay dee soo dhowo cuntadii maadaamay soo noqotay tafadal baan leenahay soonku caafimaad weeyaan maasha allah sababtoo ah jidhkaaga dhan ayaa dhismaya cilad oo dhan ayaa kaa dhammaanaysaa ajarna wuu kugu jiraa xasanaadna waad ka helaysaa bartana waxaan ka salaamayaa hooyadai cariishadow axmed iyo wiilkayga dalal axmed maxmed barta ka salaamaya dhammaan muslimiintana waxaa leeyahy ciid mubaarak kullu cawaanta bikheer rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan
ciid wanaagsan ayaanu kuleenahay ramadaan markana sidee looga ciiday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya
inkastoo xeryaha ay ku nool yihiin qaxooti wakhti dheer dibad joog ah dhulkooda hooyo haddana kumanaanka qaxootiga ah waa kuwo farxadda la wadaaga dunida muslimka ah oo maanta si weyn u dabaaldegay maalinta koowaad ee ciidulfidriga iyadoo xeryaha iyo deegaanada ku xeeran ay u tahay wakhti aaran ah oo ay waddooyinka dhex eegaagaan biyaha xareedda oo ka horay guud ahaan gobolka waxaana waddooyinka xeryaha buuxdhaafiyey carruur iyo haween iyo qaybaha kale ee bulshada oo isku marxabeynaya farxadda maalinta ciidda masaajidka muslim oo ka mida masaajidda ugu weyn degmada dhadhaab waxaa salaada ku oogay boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid xeryaha qaxootiga iyadoo culimmadii halkaasi kelmadaha ka jeediyey ay bulshada ka cosbeen in wax laga qabto isticmaalka maandooriyaha oo ay sheegeen inuu ku soo badanayo gudaha xeryaha dhadhaab waa kan cumar buule oo ka mid ah xafiiska dacwadaha iyo arrimaha diinta ee xeryaha allah akbar tabaaraka watacaala waxaa la sheegayaa oo kale in maaragtay wax la yidhaahdo daraagis oo khamra iyo wax u dhiglaah iyo bengi iyo xashiish iyo wax kaloo la dhuuqahayo inuu ka batay xeradan qaxootiga dadkii dhallinyarada ahaa inay muskiraadu isticmaalayaan dhibaato waxaa inoogu fillay iyo fasaad baalka la yidhaahdo qaar oo soomaalida rabay soomaalida rabay soomaalida rabay oo meel walba galay oo maaragtay dadkii wakhti akhlaaqdii ka dhumiyey maxaa yeelay shay aan wax nacfi ay lahayn dhibaato ma ogiyo waxaa la arka arrintaas khatarteeda leh bay-adii oo dhan baa isbaddeshay caadi bay noqotay marka waxaa weeyaan dadkii oo dhan baa dunuubtii ilaa waxaa weeye yaa maaragtay yaama na saamaysay meel walbuu yaallaa meel walbaa lagu gadayaa dhinaca kale qaar ka mida bulshada ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan farxadda ciidda iyadoo ciiddaani ku soo beegantay xilli robab xooggan ay ka da'ayaan guud ahaan gobolka waqooyi bari maasha allah magacayga waxaa waaye cabdulaahi xuseen xasan oo jooga magaalada dhagaxley kana mid ah ganacsatada meeshaas ku dhaqan alxamdulilah cabdisalaanow maanta waa maalin weyn oo maaragtay khaas noo ah oo farxad iyo weyn ah insha allah maanta aad baan u ciidnay waana maalin weyn oo farxad badan nimcadii ilaahay uuna siiyey anagoo roobeysanay oo dhulka dhan biyo ay noo fadhiyaan xoolihii maaragtay caanihii ay soo raqiiseen maasha allah midda kale waxaa jirta cabdisalaanow maanta nimcadu ilaahay uu keenay barwaaqada awgeed dadkii sawiradii iyo dalxiiska maanta waxaa loo aadaya duurka iyo meelihii dooga uu ka soo baxay halkii marka hore aan aadi jirnay meelo goobo ganacsi ah marka alxamdulilah waad arki kartaa cabdisalaanow waxaa waaye yo maasha allah horta waxaan ku bilaabayaa hooyadii macaan maasha allah raxmi isaaq nuur hooyadii macaan waxaan leeyahay hooyo maasha allah ciid wanaagsan ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr magacayga waa sacdiyi faarax meel lagu ciidaysto oo beertan joognaa xaggaan waxaan ka salaamaya hooyadii macaandee qowrsame iyo dhammaan gabdhihii la dhashay samsam sucaado inta ila dhalatay daliyo dibad meela jiraanba saa'id dareenkeen lama soo koobi karo xamaadsadaysanna roob badanaa noo daa'ay iska barwaaqaysanna ilaa xamdigiis waad mahadsantihiin mahad ka bacdi ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak alxamdulilah maanta xerada ku iday si sharaf badan nabadgelye leh aad u qiimo badan dhallinyaradii ciyaalkii duqaydii dadkii odhan baa isku soo baxay si xushmale oo qurux badan baa loo iiday bulshaduna si nabadgelye ku iiday magaaladuna si nabada lagu iiday binabaa mahad leh dadkoo ismarxabaynaya qofka alwaalagkiisa uu gacan qaadayo qof walba qofka kale ehelkiisa uu tegayo guryaha ugu tegayo maanta in badan suuqyadoo la camiray dadkii mataqaanaa aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waa la nacaysan yahay magacayga saciid ismaan jibriil baa leeyahay horta awalan allah u mahadnaqaya subxaana wa tacaala si maaragtay ciidan uuna soo gaarsiiyey bishii rabadaan uu noo kaamil yeelay allahna waxaan ka baryaynaa muslimiinta dhammaantood ilaahay inuu ka aqbalo camalkan weyn waxaan kaloo dardaarmi lahaa waxaa jooga masaakiin aad u fara badan roob badan baa dahay roobka alxamdulilahi nicmo ilaahay noo timid buu noqday hadda masaajidaan ku ciidnay musalaciidku aan aadi weynay laakiin ayagu guryo ma haystaan duurarkay fafadhiyaan cuntala'aan baa haysay baahibaa haysay haddana roobkiibaa buushashkii iyo ku dumiyey oo ay maaragtay aad iyo aad in la booqdo oo loo tago meelahay joogaan waa yeelka masaakiinta agoonta garoobada meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysaa jirin marka in la booqdaan walaalayaal ka codsanaynaa
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaneyd cabdisalaan salas ciid wanaagsan mar kale haddana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kooxda safila ee kubadda cagta ayaa shalay ama xalay soo gabagabaysay rajadii kooxda manchester united ay ka lahayd in ay u tartanto ilaa iyo saddex koob kadib markii ay ka reebeen koobka yurub league oo ay isku arkeen wareega sideedda ama kuwater finalka sevilla oo laba iyo laba kula soo gashay garoonka old traford kooxda manchester united ayaana xalay garoonkeeda ku maqaarsiibtay waxay uga badisay saddex gool iyo eber ciyaartan ayaana waxa ay ahayd mid si weyn loola cajabay waxaana markaasi kooxda sevilla ay noqotay kooxda u soo baxday samafinalka tartankan sevilla ayaa ka mid ah kooxaha caanka ku ah koobka yurub league manchester united ayaa qaladaad ay galeen xidigaheeda kale ah harry maguire iyo david deheya ay u suurageliyeen kooxdaasi in sevilla inay u gudubto wareega samafinalka tababare tanxaaq ayaana shalay loo diiwaangeliyey bandhiggii ugu xumaa ee kooxdiisa inta uu laylinayo tan iyo intii uu kooxdaasi majaraha u qabtay bishii juun ee sannadkii lasoo dhaafay kooxda sevilla marka laga soo tago waxaa wareega samafinalka u soo baxday kooxda roma ee kubadda cagta tababare hoose murinoho ayaana xalay tegay samafinalkiisii labiyo tobnaad tababaraha reer bortuqal ayaana rikoor cajiib ah ka haysta tartamada yurub sannadkii hore ayuu kooxda roma ku hogaamiyey koobka conference league kaas oo noqonaya tartankii ugu horreeyey ee rooma ay ku guulaysato ee yurub ah abid murinoho ayaana laga garanayay isagoo si weyn ugu dabaaldegaya markii uu xalay ka badiyey kooxda faynuud kooxda yuventus ee kubadda cagtana waxay u gudubtay wareega samafinalka ee tartanka iyadoo ka adkaatay kooxda sporting ee dalka waxaa yuventus markaasi samafinalka ay kula biiraysaa kooxda kale ee bayer liverkusen oo iyadana ka adkaatay kooxda kale ee union murino ayaa wajahaya kooxda liverkusen halka yuventusna ay wajihi doonto kooxda sevilla dhinaca conference leaguena kooxda alkamar ayaa u gudubtay wareega samafinalka waxay ka badisay kooxda kale ee anderler fiorentinana waxa ay ka badisay kooxda lige bosnan halka kooxda balesal oo iyadana u gudubtay wareega samafinalka ay ka adkaatay kooxda nice kooxda westham unitedna waxay ka adkaatay kooxda gent oo iyadana waxay u gudubtay wareega samafinalka wararkeennii cayaaraha waa naga intaa markana kaalmihii heesaha
شعبي يا أهلي يا شعبي
ciid wanaagsan dhegaystayaal heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeena galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo